magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay shir cilmiyeedka labaad ee ururka dhakhaatiirta lafaha soomaaliya shirkan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed luul maxamuud maxamed madax ka tirsan ururka dhakhaatiirta lafaha iyo in ka badan afartan dhakhaatiir soomaaliyeed kuwaasi oo ku takhasusay daweynta lafaha guddoomiyaha qabaqaabada shirka titor yaasiin barkad ibraahim iyo xogeyaha ururka dhakhaatiirta lafaha soomaaliyeed titor xasan fiidow ayaa ka waramay ujeedka loo qabtay shirka waxaan aada ugu mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala oo noo suuro geliyey inaan noo qabsoomo shirkan waxaa kaloo nuu mahad celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirkan iyo martida kale ee sharafta badan ee nagala soo qayb gashay waxaa kaloo nuu mahad celinayaa taabageliyayaasha shirkan dhaqaalaha ku bixiyey dhammaanteed waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran intaa kadib waxaan jeclahay inaan idinla wadaago shirkan wuxuu daaran yahay oo ah horumarinta caafimaadka lafaha ee ummadda soomaaliyeed in laga wacyigeliyo waxyaabaha dhibaatooyinka ku ah carqaladaha lafaha ku ah waxaa laisku weydaarsaday cilmi baarisyo laga sameeyey bukaano lagu guuleystay oo la daaweeyey qalinan lagu sameeyey waxaa kale oo shirka ka soo qayb galay dhakhaatiir tiro badan oo ka timi gobolada waddanka waxaa kale oo qayb shirka ka ah oo nagala soo qayb galay dhakhaatiir caalami ah oo waddamo kala duwan jooga inta uu shirku socday waxaa laisku weydaarsaday cilmi iyo aqoon sidoo kalena dhakhaatiirtaa ka timi gobollada kala duwan iyo daafaha caalamku waa ay isbarteen waxaana ay marka munaaqasheen oo ay ka wada hadleen sidii loo horumari lahaa daryeelka caafimaadka lafaha ummadda soomaaliyeed ururka dhakhaatiirta lafaha soomaaliyeed wuxuu had iyo jeer ka shaqeeyaa sare u qaadista aqoonta dhakhaatiirta lafaha soomaaliyeed si ay bulshada soomaaliyeed u hesho daryeel caafimaad shirkan maanta waxaa lagu soo bandhigay warbixino cilmiyeysan oo ay sameeyeen dhakhaatiirta lafaha soomaaliyeed guulaha ay gaareen iyo caqabadihii qabsaday wuxuuna noqon doonaa shirkan shir sanadla ah oo aan qabanay sanadkii hore sanadkan aan qaban doonno aan rajaynaynana sanadka soo socdo in uu dhaco iyo sanadaha kaleba gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta lafaha titor bashiir cabdikariin ayaa sheegay in shirkan uu ka duwan yahay shirkii hore islamarkaana lagu soo bandhigay soddon cilmi baaris oo ku saabsan caafimaadka lafaha sharci cilmiyeedkan wuxuu kaga duwan yahay sharcilmiyeedyadii kale sanadkan waxaa ururka dhakhaatiirta lafaha soomaaliyeed collaborate ama partnership oo la yeeshay sicod oo ah urur weyn oo ka dhisan yurub ururka dhakhaatiirta lafaha soomaaliyeed waxaa la as-aasay saddex sano ka hor labada kun labaatan iyo labadii shirkana wuxuu yahay sharcilmiyeedkii labaad oo ururka uu qabanayo sharcilmiyeedkan maanta waxaa lagu soo bandhigay soddon research oo waddankeena gudihiisa laga sameeyey oo ku saabsan caafimaadka lafaha iyo horumarada laga gaaray toban sano ka hor waxaa adkeed qalabaadka qaar inaan helno dhakhaatiir badanna maysan jirin laakiin waxaan aada ugu faraxsanahay in maanta muqdisho ay joogaan dhammaan dhakhaatiirtii lafaha soomaaliyeed ee ka kala imaaday gobolada iyo dibaddaba run ahaantii waxaa kaloo aad aan ugu faraxsanahay sanadkan labada kun labaatan iyo shanta ururka dhakhaatiirta lafaha soomaaliyeed waxaa kusoo biiray toban dhakhtar oo cusub oo specialist ah ujeedada ama fariinta ama messajkeenna wuxa uu yahay sidii bulshadeena soomaaliyeed looga haqabtiri lahaa baahiyaha caafimaad ee xagga lafaha run ahaantii challenges badanaa lasoo maray laakiin alxamdulilah waxaan aad ugu faraxsanahay maanta meel fiican aan joognaa in cilmi baarisyo horey aan wadanka loogu sameyn jirin wadankii loogu sameeyo taasoo wax badanna ka bedeli doonto guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed luul maxamuud maxamed ayaa ururka dhakhaatiirta lafaha ku bogaadisay qabashada shirkan shirkan waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga faa-iidayo waxaa ka mid ah isku imaanshaha dhakhaatiirta lafaha ee dalka iyo dibaddiisa oo la isku keenay taas oo ah wax weyn in la iska warqabo laisbarto la isweydaarsado cilmiga iyo aqoonta marka waxaan leenaha waa arrin aada u fiican waxyaabaha lagu soo bandhigay oo ugu muhiimsanna waxaa ah cilmi baarisyada ay sameeyeen dhakhaatiirta kala gedisan ilaa iyo shan qeybood ayuu ka kooban yahay taas oo ah qeybaha ugu muhiimsan ee cudurada lafaha oo ay dhakhaatiirtu soo bandhigeen waxaa kaleeto shirkan qeyb ka ah qeybo badan oo qalabkii wax lagu qaban lahaa waxaa qeyb ka ah dadka haystay maxay ahayd diagnostiga ama lagu gaari lahaa maxay ahayto imajinka gaar ahaan iyo daawooyinkii dadka lagu daawey lahaa marka waxaan leenaha waa cilmi shir cilmiyeed caafimaad oo dhammeystiran oo ay kasoo wada qeyb galeen kaadiriintii oo dhan oo ay isku weydaarsanayaan waxayna wax weyn u tahay ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed maadaama ururka dhakhaatiirta lafaha uu xiriir weyn la leeyahay kana mid yahay ururweynaha dhakhaatiirta soomaaliyeed waxaan kaloo ku ammaanayaa dhakhaatiirta lafaha soomaaliyeed inay aada iyo aada u hirgeliyeen aqoontooda keliya maahan iyo wadanka gudahe xataa ururada dibadda oo standarka ahay oo casriga ahayn oo annaga wax boqolaalo sano naga horeeyeen inay xiriiro lasoo sameeyeen gaar ahaan maxay european associationka oo kaleete marka taasna waxay kor u qaadi doontaa aqoontooda iyo waxqabadkooda si kastaba ha ahaatee ururka dhakhaatiirta lafaha soomaaliyeed ayaa door muhiim ah ka qaata xaqabtirka baahiyaha caafimaad ee lafaha